bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamadi wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacd qaala alimaamu abu dawuuda sulaymaan bnu lashcaf asijistaaniyu raximah اllahu tacaala kitaabu اlcilmi awalu kitaabi اlcilmi cilmiga fadaaishiisa iyo axkaamtiisa iyo aadaabtiisa kitaabkiisa horaantiisii weeyaan awalkiisa baabu اlxahi calىa طalabi اlcilmi baabu bayaani اlxahi ama baabu bayaani اlxahi isku boorin laysku booriyo caddaynteed ayuu u baab yahay calaa طalabi اlcilmi laysku booriyo cilmiga dalabkiisa isku boorinta laysku boorinayo cilmiga in la dalbo caddaynteeda cilmiga marka uu ashageliyeyna wuxuu u jeedaa alcilmu الsharciyu cilmiga sharciga ee qofka uu faa'iidaysanayo xalaali xaaraan iyo xukun sharciyo isaga waajib ku ah iyo sidii uu samayn lahaa iyo sawaabta ka dhalanaysa iyo waxyaabahaasoo dhan weeyaan marka dalabu اlcilmi الsharciyi isku boorinta laysku booriyo caddaynteediibu u baabiya cilmiga kale qofka yani halkan loo muraadi maayo qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa musadad bnu musarhad qaala xadaanaa cabdullaahi bnu daawuud wahuwa alkhuraybiyu qaala samictu caasima bna rajaaءi bni xaywa yuxadiثu can daawuuda bni jamiilin can kahiir bni qaysin qaal kuntu jaalisan maca abidardaa waxaan ahaa mid fadhiyo abudardaa la fadhiya fii masjidi dimashqa masaajidka dimashq dimashq fajaaءahu rajulu nin baa yimid faqaala waxau yidhi yaa abadardaa abudardaa'ow innii ji'tuka waan kuu imid min madiinati rasuul magaaladii rasuulkan kaaga imid sala اllahu calayhi waaalihi wasalam lixadiiin baanan kaaga imid xadiid dartiis xadiidka oo balaqanii isoo gaaray annaka tuxadiثuhu inaad adiga sheegaysid can rasuulillahi sal l slam aad ka sheegaysid maa ji'tu uma aanan imaanin lixaajatin xaajo uma imaanin baahi kale iyo dhan kale uma aanan imaanin xadiidkaa un bis baan u imid qaala fa innii samictu rasuula اllahi sala اllahu calayh ali wasalam yaquul waxaan maqlay nebiga oo dhahayo man salaka ariiqan yatlubu fiihi cilmaa man salaka qofkii qaada dariiqan jid yatlubu fiihi uu ku dalbayo jidkaa dhexdiisa cilman cilmi uu ku dalbayo salaka allaahu casa wajalla wuxuu qaadsiiyaa alleh bihi cilmigaa uu dalbayo sababtiisa uu ku qaadsiiyaa dariiqan jid min turuqi اljannati jannada jidadkeeda ka mid ah jid jidadka jannada ka mida ayuu alleh sababkiisa ku qaad cilmigaa uu dalbayo sababtiisa jid jidadka jannada ayuu alla ku qaadsiiyaa macnaheeduna waxaa weeyaan cilmigu wuxuu tusayaa jidkii uu jannada ku geli lahaa maxaa yeelay wax yar oo janno lagu galo wax aad u yar marka aan taklifo badan iyo kalifaad badan ku jirin ayaa jiri karoo janno lagu galo cilmi bay marka u baahan tahay haddii cilmi lagu ogaado cilmigu qofka uu raacraaco wuxuu arkayaa wax yar oo aan wax badan uga baahnaynoo haddana janno uu ku galayo oo bilcagsi waxaa dhici karta wax yar oo isagu uu yaraan u malaynayo inuu naar ku galo oo alle agtiisa ay ka weyn tahay marka waxaas alle agtiisa ka weyn oo naar lagu gelayo xun iyo waxaa alle agtiisa ka weyn oo janno lagu gelayo haddana yar kulligood waxay u baahan tahay dalab cilmi dalabkiis bay u baahan tahay wa ina almalaa'ikata malaa'igtii latadacu ajnixatahaa garbaheeda ayay dhigtaa ridan oo ay hoos u raaricisaa oy dejisaa ridan raalli ahaansho darteed ay raalli ka tahay liqaalib ilcilmi cilmiga kan dalbayo wa ina alcaalima caalimkana layastakfiru lahu waxaa u dembi dhaaf dalbayo man fi الsamaawaati waman fi اlardi cir iyo dhul waxa ku dhex jiro dhan waalxiitaanu baa dembi dhaaf u dalbayo mallayga fii junfi ilmaa'i biyaha dhexdooda ku jiro ayb malaayga riwaayo kalena waxay leedahay wannamlatu fii juxrihaa quraanshada godkeeda ku jirtana caalimkay u dembi dhaaf dalbaysaa ibnuulqayim miftaaxu daari sacaada wuxuu yidhi sababta ay malaa'igta iyo xayawaanka iyo cayayaanku ay dembidhaaf ugu weydiinayaan qofka caalimkaa waxay tahay caalimku wuxuu baraa xuquuqda waxaasoo dhan ay leeyihiin oy dadka ku leeyihiin isagaa baro quraanshadu xuquuqda ay leedahay dadka caalimkaa baro dadku xiriirka xuquuqda ay isku leeyihiin dadka caalimkaa baro marka nafcigiisaa badan qofka caalimkaa dhibkiisuna waa yeryahay ayb caalimka xaqiiqigaa nafcigiisaa ummadda ku badan dhibkiisana waa ku yeryahay walidaalika yanii qowluhu tacaalى suuraةu maryam wajacalanii mubaarakan aynamaa kuntu wajacalanii mubaarakan nabi ciise wuxuu yidhi alla waxaad tidhaahdaa wuxuu alla iga yeelay mubaarakan ay nafaacan mid wax anficid badan buu alla iga dhigay sidaa dheh baa layidhi ibnuاlqayim risaalo wuxuu leeyahay marka uu u diray ardadiisa iyo saaxiibbadiisa uu u diray wuxuu leeyahay risaaladaas dhexdeeda qofka muuminkae cilmiga baranaya waxaa la rabaa inuu ahaado qof anfac badan oo dadka mar walba anfaco oo aan dhibin wajacalanii mubaarakan ay nafaacan lilkhalqi khalqiga oo dhan marka uu anfaco waa u ducaynayaan marmarkuu dhintana waa u ducaynayaanoo markay magaciisa soo qaadaan raximahullah cayayaankan iyo waxaan kalena ilaahay baa wuxuu iyagana ugu soo dhiibayaa maadaama dadka uu wanaag iyo xuquuqda ay leeyihiin ou baraayo dembi dhaaf inay alla u warsadaan ayaa imaanayso wa ina fadla alcaalimi caalimka fadl dheeraadkiisa u dheer yahay cala alcaabidi midka caabidkae wax caabudayo fadliga u dheer yahay ka fadli اlqamari dayaxa fadliga uu dheer yahay weeyaan leylaة اlbadri habeenka afar iyo tobnaadka calaa saa'ir اlkawaakib xidigaha intooda kale xidigaha intooda kale iyo habeen afar iyo tobnaad dayaxa isku mid miyaana waa kala nuur badan yihiin caalimka iyo dadka intooda kalena saasay isku yihiin wa ina alculamaaءa culimmadu waraثaةu اlambiyaa'i ambiyada dadkii dhaxlay wa ina alambiyaaءa ambiyadana lam yuwarisuu maynan dhaxal siinin dadka diinaaran walaa dirhaman diinaar iyo dirham maynan dhaxal siinin waraثu اlcilma cilmi sharci ah bay dadka dhaxal siiyeen faman akhadahu qofkii cilmigaa qaato oo yani ambiyada ka qaatay ee dadkii ka sii qaatay akhada bixadin waafir nasiib dhammaystiran buu qaatay dheef dhammaystiran ayuu qofkaasi gacanta ku dhigayo uu qaatay xadiidkan marka shawaahiddiisa marka loo fiiriyo waa xasan aadna waxaa u sharxay ibnuulqayim kitaabkiisa miftaaxu daari sacaada kitaabkaas marka wuxuu calaamad uga dhigay laba shay oo qofka sacaadadiisa ku xihan shayga koowaad waxaa weeyaan waa cilmiga sharciga ah qofku waa inuu cilmi waxa wanaagsan uu ku arko waxa xun uu ku arko inuu leeyahay tan labaadna iraadada waa inuu niyadiisusan tahayo cilmigaas uu arko iraado uu ku dhaqangeliyey inuu leeyahay waa labada qofka waa alquwatu alcilmiyatu waalquwatu alcamaliyatu labadaas quwo intuu ka haysto ayaa sacaadadiisuna leeg tahay ayuu yidhaahdaa juska koowaado dhan marka wuxuu ku sheegaa alquwatu alcilmiya ayuu uga hadlaa xadiidkanna wax badan buu sharxay sharaxiisa uu ku dheeraaday abu daawuudna hadda halkan wuxuu u keensaday awalu kitaabilcilmi uu ugu hormariyey baabulxahi calaa طalabi اlcilmi waxaanoo dhan marka waa fadaa'il keenayso qofku inuu cilmiga dalbo ayb in malaa'igdu dembi dhaafto cayayaanku u dembi dhaafo waxaasoo dhan waa fadaa'il isagu markaa yacnii cilmiga uu ka helaayo marka waxay ku tirtirsiinaysaa inuu cilmigii ku dadaalo bukhaarina wuxuu u hormarsaday waqul rabbi zidnii cilmaa shay nebiga la yidhi siyaadadiisa dalab oo aan ahayn cilmi sharciya ma jiro قال xدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال xدثنا الوليد هو بن مسلم قال لقيت شبيب بن شيبة فxدثني به عن عثمان بن أبي سودة عن أبي الدرداء بمعناه يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم kna marka kii hore unbaa duruqdiisa dariiq ka mida weeyaan abudardana ninkaa wuxuu ugu sheegay maadaama uu cilmi uga soo baxay madiina dimashqna ugu yimid inuu intaa ka sii dhigto socodkiisa inuunan khasaarin inuu tuso waxa uu u soo baxayna wax weyn inay yihiin inuu tuso qaala اlimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa axmed bnu yuunus wahuwa اlyarbuuciyu alkuufiyu shaykhu اlislaam qaala xadaanaa zaa'idatu huwa bnu qudaamah can اlacmash can abi saalix can abi hurayrata qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam maa min rajulin qof ma jiro yasluku qaadayo ariiqan jid yadlubu fiihi cilman cilmi uu ku dalbayo waddada dhexdeeda ilaa sahala allaahu caza wajalla alla wuxuu u fududeeyaa lahu qofkaasi bihi cilmigaa oo ugu fududeeyaa dariiqan jid ila aljannati jannada xaggeeda ah waman abda'a bihi camaluhu qofkuu camalkiisa dib u dhigo lam yusric bihi nasabuhu nasabkiisa ma hormariyo ma dedejiyo laba jumlo marka halkan ku sheego jumlo waa xadiidkii horey ay tahay qofku hadduu dariiq cilmi uu ku raadinayo qaado dariiq marka alla janno ay u sahlaa xataa hadduu markii hore oo isagu islahaa adduunye ku raadi oo xoogaa magac aad yeelatidoo adduunye aad ku heshid iyo xataa hadduu islahaa waxaa laga yaabaa cilmiga uu baranaayo dhexdiisa inuu ka helo tawfiiq oo cilmigiibaa wuxuu ku hanuuninayaa inaan adduunye cilmiga lagu baranin cilmigan sharciga inaan adduunyo loo baranin waxa kale laga helaayo wuu waansamayaa marka walidaalika muxadisiinta qaar badan oo ka mida waxaa laga wariyey sanad saxiixa looga wariyey inay dhihi jireen dalabna alcilma ligayri illaahi faabaa ilaa an yakuuna lilaah cilmigaan dalabnay niyo fiican kuma aanan dalbin markaan bilaabaynin dad iska dhallinyaray ahaayeen wax ma aqoonin waxay islahaayeen markaad yacnii magac yeelatid wax noocaasoo kale ah faaba alcilmu cilmigii marka waa diiday ilaa an yakuuna lilah inuu alla u sugnaada maahna waa diida isago cilmigii baa marka na hogaamiyey markaasuu niyada fiicanna baray walidaalika aadaabta daalibulcilmiga waxaa lagu soo daraa kutubta musalaxa waxay ku soo daraan qof haddii uu cilmi dalbaayo u cilmi kaa rabo inaadan dhihin niyadaada xunbax iga tag niyadiisu haba iska xumaata markau bilowga yahay wuu iska baranaya cilmiga inuu bedelaa laga yaaba oo niyadiisu markaas ay hagaagto ayb marka cilmigu dariiq fiicanna waa kuu furayaa sidaad u socoto marka jannadii dariiqeedii inuu ku geeyaa la arkaa walidaalika jaahil iyo qof cilmi leh isku mid ma noqonayo waa jiraan marka dadda cilmi leh oo cilmiga ku hallaabo oo ku xumaado oo kuwaana alla marka tawfiiq aanu ku waafajinin iyaguna shay qalbigooda u noqonayo wax ku xihan yay u badan tahay waman abda'a bihi camaluhu qofkii camalkiisu uu daahiyo uu dib dhigo lam yusric bihi nasabuhu nasabkiisa ma dedejinayo oo haddii aduu cilmigaa camalkaagii marka uu dib kuu dhigo camalkaagu xumaado nasab aad tahay qabiil aad tahay kuma dahirayaan meel fiicanood ku nooshahayna ma ku dahirayso abu salmaan alfarisi ayaa waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray ina alarda almuqadasata laa tuqadisu ahlahaa facmal camaluka yuqadisuka camalkaagaa ku dahiraya adiga laakiin dhul fiicanood ku nooshahay iyo dad fiicanood dhex degan tahay iyo adigii nasab iyo qabiilo fiicanoo dad wanaagsan ay ka dhasheen ood ka dhalatay iyo waxaasoo dhan saamayn waxaa kugu yeelanaya camalkaaga waa dhici karta inay dariiqa kugu kaalmeeyaan ayaga laakiin ayaga keligood kuma hormarinayaan baabu riwaayati xadiii ahli اlkitaab baabu bayaani xukmi riwaayati xadiidi ahli اlkitaab ahlu kitaabka xadiidkooda warintiisa xukunka ku soo aroora caddayntiisiiba u baabyahay ahlu kitaabka waxyaabaha ay sheegaan ee xadiidta ay sheegaan xukunkeeda in la warin kara iyo in kale alkan marka baab uga dhigtay قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري عن أبيه أنه بينما هو جالس وقته فدي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أكتيسة وعنده رجل من اليهود ني يهودنا وقتيسة جوجو مر بجنازة جنازة لسومرسية فقال وحور يهودي يا محمد محمدو hal tatakalamu haadihi اljanaazatu janaazadan ma hadashaa buu yidhi janaazadan horteedna maraysa ma hadlaysaayo ma hadashaa faqaala الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi allahu aclamu ilaahay baa og markaa nebiga isagoo de nebi ahoo yacnii cilmigan hadda dadku ay hayaa ay haystaan ka ka maqan iyo midka ku jiree diiniga kulli isaga laga dhaxlay ayaa haddana arkaysaa yacnii wixii uunan ogayn ama aan loo waxyoonin inuusan ku takallufi jirin oo allahu aclam uu dhihi jiray marka annagaa uga owleysan ayb inaan lagu qofka waxa uusa aqoonin inuunan ku takallufin allahu aclam iska dheh qul maa as'alukum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakallifiin ayb faqaala alyahuudiyu yahuudigii waxa uu yidhi innahaa tatakallamu way hadlaysaa faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi maa xadaakum ahlulkitaabi yahuuddu waxay idiin sheegaan falaa tusadiquuhum ha rumaynina walaa tukadibuuhum hana beeninina waquuluu waxaad dhahdaan aamanaa billaahi warusulihi allay rusushiisii baan rumaynay sidaa dhaha fain kaana baailan hadduu baail yahay waxaasi lam tusadiquuhu maydnan rumaynin wain kaana xaqan xaq haddii uu yahayna lam tukadibuuhu ma beeninin nimankan maadaama ay kitaab hore iyo nebiyaal hore wax laga dhaxlay iyo ay ku hadlaan inay xaq sheegaayaanna waa dhici kartaa baatil inay sheegayaanna waa dhici kartaa wixii sharciga marka unanna ogeysiinin see loola dhaqmaa maxaa lagu samaynayaa kuwaas waaye kuwa marka falaa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum mana la rumaynaayo mana la beeninaayo aamanaa billaahi baa la dhahaya marka iimaankaas mujmalka ah waxaan uu sheegaya hadday run tahay iimaankaas mujmalkuu ku dhex jiraa aamanaa billaahi warasuulihiidaasay soo gelaysa haddii been uu yahayna hadda adigu wixii alla soo dejiyaad rumaysay beentiisa dan uma gelin marka badanaa sharcigu marka wuxuu aad uga hor tagaa qofku inuu ku degdego wuxuusan ogayn ama unan cilmi ku ixaadaynin inuu ama beeniyo ama uu rumeeyo maxaa yeele shayga aad beeninaysid adoon cilmi ulahayn waxaa laga yaabaa wax xaqa inuu yahayba adigaa ku dembaawda hadhow ayb qur-aankana waa ku mushrikiintaa lagu ceebeeyo bal kadabuu bimaa lam yuxiiطuu bicilmih waxay beeniyeen wax cilmigiisii aynan koobin ogaalkiisa aanay ogaalku koobin sidaan marka mujmalkaa waa sida ugu nabadgelyada badan buu dadka ku hanuuniyey waxyaabaha marka reer bani israa'iil laga wariyo saddex nooco wax sidqigiisu qur'aanku sheegay ama sunnada nebiga lagu sheegay de taas waxaa weeyaan waa la rumaynayaa can ariiqi assunna ama can ariiqi alkitaab baaba lagu rumaynaya qaybna waxaa weeyaan qayb been inay tahay sharcigu qiray ta noocaas oo kale iyadana beenta ah waa la beeninaya iyada qur-aankii baaba in la ka hadlaya midda saddexaad waxay tahay waa qayb qur-aankiina uusan beeninin sunnadiina aanay beeninin qur-aankii mana beeninin mana rumaynin sunnadiina sidoo kale qaybta noocaas oo kale waa midda uu leeyahay falaa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum ayb oon meelna lagu dareenin aamanaa billaahi warasulihi dhaha uu yidhi ayb xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa waxyaabaha marka iyagu ay sheegaan sida loo qaabili lahaa riwaayaadkooda laakiin iyaga waxa ay sheegeen ma la sii warin karaa xadiidka soo socotaa sheegi doonta qaala xadaanaa axmed bnu yuunus qaala xadaanaa bnu abi zinaad can abihi can khaarijata bni zayd bni haabit qaala qaala zayd bnu haabit waxa uu yidhi amaranii rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ii amray fatacallamtu lahu waxaan u bartay kitaaba yahuuda yahuud qoraalkeeda yahuudda sida yani fartooda iyo qoraalkooda ayaan isaga nebiga derti u bartay inle waraaqaysoo nimanku magaaladii ku nool yihiin waraaqay soo dirayaan waraaqaa loo dirayaa in laysfahmaa la rabaan ayb oo iyagu waxay sheegayaan la ogaado waxa laga rabana loo loo gudbi karo marka fartooda ayaa marka nebigaan u bartay wa qaala wuxuu yidhi innii wallaahi baan ku dhaartay maa aamanuu yahuuda yahuud kama aaminihi calaa kitaabii qoraalladayda iyo kitaabaadkayga ugama aamin ahi oo yacni haddaan nin yahuudiya u wacdo aan idhaahdo oo carabiga yaqaan kaalay qor yahuud waxaa waxaabaan ka rabaaya qor aamin uma ahi nacam haddaan sekreteer ka dhigto ama qof wax ii qoro iyaga kama aamin ahi buu leeyahay fatacallamtuhu waan bartay falam yamura bii ima soo marin ilaa nisfu shahrin bil barkeed xataa xadiqtahu xataa xadiqtuhu ama xadaqtuhu intii aan yacnii aad u bartayba qof aad u yaqaana aan ka noqdayba yani bil barkeeda igu qaadatay inaan fartoodii iyo qoraalkoodii waxaas aan barto fa kuntu aktubu lahu waan u qoraayay idaa kataba hadduu rabo inuu wax qoro yani inuu wax u qoro iyaga haddii uu rabana u qori jiray wa aqra'u lahu waan u akhrinayay idaa kutiba ilayhi haddii loo soo qoro marka waxyaabahaas oo kale waxyaabaha waxay ka mid noqon kartaa min furuudi اlkifaayaat oo kale noqonayo shaqa ama idaaro oo markaas la rabo dadkii qaar ka mida inay aqoon u yeeshaan haddaynan dadkii aan laga helinna ay dhici karta in muslimku khiyaano iyo dhibaato markaa la soo gudboonaato ayb dadka dhanna marka wadabarta lama dhahayo rasuulka marka farta yahuudda halla wada barta mausan dhihin zayd buu wuxuu yidhi baro marka hadday dadku wixii un dabooli kara baahidaasi hadday bartaan laa xaraj dadkoo dhan haddii ay bartaanna waxaa laga yaabaa inay ku fidnoobi karaan oo iyaga iyo hadday xiriir yeeshaan yahuudda xiriir qoraaleed iyo xiriir akhriseed iyo waxaa dhici karta marka in shubuhaadkooda iyo marka ay aad u faafiyaan ila nin walbaa markaa akhrin kare xadiidkan marka isnaadkiisu waa xasan tirmidina waa wariyey isagoo kale bukhaarina tacliiq ahaan buu u soo saaray ayb iyaga marka baabkan uu soo dhex geliyey baabu riwaayati xadiidi ahlilkitaabna nooc marka waxaa weeyaan werin xadiidkooda la warinayo kale waayo haddii afkooda la barto iyaginbaa wax laga soo warinaya waxay sheegaan waawixii laga rabaa loo sii gudbinaya baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii kitaabi alcilmi cilmiga qoristiisa cilmiga ma la qorayaa qaala xadaanaa musadadun abu bakr bnu abi shaybata qaala xadaanaa yaxya can cubaydillaahi bni اlahnas can اlwaliid bni cabdillaahi bni abi muqiif can yuusufa bni mahak can cabdillaahi bni camrin qaala kuntu aktubu kula shayin wax walbaan qorayey asmacuhu aan maqlo min rasuulilah sal l slam aan ka maqlo uriidu xifdahu baan doonayay inaan xifdiyo fanahatnii qurayshun baa iga reebtay waqaaluu waxay yidhaahdeen a taktubu ma qoraysaa kulla shayin shay kastoo tasmacuhu min rasuulilah sal l slam nebiga aad ka maqlayso warasuulullahi sal allahu calayh ali wasalam nebiguna basharun uu bashar yahay yatakalamu fi alqadabi waaridaa carada iyo markuu raalli yahay buu u hadlaa waxbuu qoraa ma ka qoraysaa marka kolkuu caraysan yahay iyo kolkuu raalliga yahayba uu hadlayaay ma waxbaad uu ka qoraysaa faamsaktu can ilkitaabi qoraankii baan ka joogay marka iska dhaafay fadakartu dalika lirasuulillahi sala allahu calayh ali wasalam nebigaan u sheegay fa awma'a biisbacihi fartiisii ayuu igu ishaaray ilaa fiihi afkiisa fartiibuu afka ku ishaaray faqaala waxau yidhi uktub qor fawladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay ee macbuudka nafsadayda gacantiisa ku jirtee maa yakruju minhu ilaa xaqun xaq mooyaane wax kale ka soo bixi maayo afkan haddaan caraysanayo haddaan kale oo aan caadi ahayn iska qorna xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa qoraalka xadiidka nebiga in la qoro inay bannaan tahay xadiid baa soo arooray muslim ku sugan oo nebigu uu reebay in wax laga qoro culammada marka midkaasi waxay ku xambaaraan markii qur-aanku uu soo degaayey ee qur-aankana la qorqori jiray ayaa nebigu uu diiday in xadiidkii iyo qur-aankii hal meel layskula qoro oo hadhow marka wax aan qur-aan ahayn qur-aan loo qaato markii yacni cudurcudur markii cilladaa ay zuushayna nebigu waa iska ogolaaday ama haddaan layskula qoraynin qur-aan iyo xadiid meel nebigu markaa yacnii wou ogolaa haddii kanna gaar loo qoro qur-aankiina laga soo laga soo cayo wujuuhda ay ku jamciyeen kaas baa ka mid ahaa qaala xadaanaa nasr bnu caliyin qaala akhbaranii abu axmed qaala xadaanaa kaiiru bnu zayd can ilmuطalib bni cabdillaahi bni xandab qaala dakhala zayd bnu haabit baa galay calaa mucaawiyata buu u galay fasa'alahu can xadiiin xadiid buu su'aalay faamara insaanan qof buu amray yaktubuhu qoro faqaala lahu zaydun zayd wuxuu ku yidhi mucaawiye ina rasuula اllahi sal l slam nebigu amaranaa wuxuuna amray allaa naktuba shay-an waxba inaanan qorin oo min xadiidihi xadiidkiisa ah famaxaahu waa tirtiray marka xadiidkan inqiaac baa sanadkiisa ku jira oo muطalib ibni cabdillaahi bni xandab zayd ibni haabit waxba kama maqlin ayb lam yasmac min zayd ibni haabit ayb saa darteed marka waxaa ku jiro inqiaacaas baa ku jiro ku cilaysan yahay amaa xadiidka dhahaya laa taktubuu canii waman kataba canii hayra اlqur'aani falyamxuhu isaga muslim baa wariyey kaasna marka tawjiihii aan sheegaynay baa lagu tawjiihiyey kaasnaqofkii yanii yaan la iga qorin qofkii waxaan qur-aan ahayn iga qoro falyamxaw ha tiro qال xdثna أحمد بن يuنس qال xdثna أbو شhهاaب عن الxdاء عن أbي المتوkل الناجي عن أbي سacيidi الkخdري qال ma kuna نkتب maanan qori jirin غayra التشhهd والqر'آن aتaxyaaتka iyo qur'aanka waxaan ahayn maanan qori jirin sidaas buu yidhi xadiikana marka sanadkiis waa صحيix marka wuxuu ku daray midkan تashahudki aتaxyaatka baahida loo qabayo aad u badnayd darteed amaa xadiidka waxaa dhici karta qofku inuu xifdiyo ama macnaha intuu fahmo iska tago oo markaa ciladaas marka ay markaas qaa'im noqoto hadhow qur-aanka iyo xadiidka isku dhex darmaan qaala xadaanaa muammalun qaala xadaanaa alwaliid xaa waxadaanaa alcabaas bnu اlwaliid ibni masyad qaala akhbaranii abi can alawsaaciy can yaxya bn abi kaiir قال xdثna أbو سلمة yعnي بن cabdالرحمaن qال xadثnii أbو هurayرaةa qاal لama futixat makةu maka markii la furtay qaama النabiyu slى الlaه عalيه aلي وsلم nebiga waa kacay fadakra الkhuطbaةa buu sheegay khudbadii khudbaة النabiy sal اه slm nebiga khudbadiisii buu sheegay qaala faqaama rajulu nin baa istaagay min أhli الymni reer yman an yuqaalu lahu abu shaah la yidhaahdo faqaala wuxuu yidhi ya rasuul الlah rasuulka ilaahayo اktubuu lii qora faqaala waxa uu yidhi nebigu اktubuu لأbi شhaahin abiishaah u qora kanna marka waa xadiid la qoraayo wakhtigii dambe marka markii maanicaas nebigu inuu zuulaayo uu dareemay oo oggolaaday haddii marka laysku dhex qoro laakiin marka wuxuu sababka u diidaayo markii hore isku dhex qoriddiisa inay ahayd saasay u badan yihiin qaala xadaثna caliي bnu sahlin الramliyu qaala xadaثna اlwaliid qaala qultu liabi camrin abu camr waa wsaaci maa yaktubuuhu uktubuu liabi shaah maxaa loo qorayaa qaala alkhudbata alatii samicahaa yowmaidin minhu khudbadii oo maalintaa nebiga ka maqlay baa loo qorayaa xadiidkan oo dhan marka abu daawuud wuxuu keenay jawaasu kitaabati اlcilmi cilmigii in la qoro xadiidka in la qoro inay bannaan tahay xadiidka marka diidayo nahyinayana macnahaas in lagu xambaaro baabu التشhdيidi fi اlkadibi calى rasuuli اllahi salى اllahu عalيh ali waslama baabu bayaani الtashdiidi adkaynta la adkeeyey caddaynteediibuu u baab yahay fi اlkadibi been calىa rasuuli اllahi sal slam nebiga korkiisa lagu sheego adkaynta la adkeeyo nebiga dushiisa in lagu been sheego wuxuunan dhihin laga dhaho adkaynta la adkeeyey adkayntaasu marka culamada qaar waxay gaarsiiyaan gaalnimo walow qofka yaanu xalaashanin aimadaas marka waxaa ka mid a abu moxamed iljuwayni cabdullaahi bnu yuusuf abu moxamed aljuwayniy waalidu imaam alxaramayn dadka marka asxaabuulwujuuha shaaficiyada ayuuna ka mid ahaa isagu wuxuu ku tegay ninkii nebiga ku been abuurtaa inuu gaal yahay ama ha xalaashado ama yaanu xalaashado istixlaalka middeeda waa laysku waafaqsan yahay ninkii bannaysto amaa bidua yacnii qofka aan mustaxilliga ahayn abu moxamed iyo abulfadli ilhamdaani iyo saasay ku tageen imaamu dahabi laftirkiisa mararka qaar sidaasuu markaa u iishaa sababkay ka qabteenna waxay tahay waxay leeyihiin nebiga wuxuu yidhi inna kadiban calaya laysa ka kadibin calaa axadin minkum been aniga laygu samaysto qof idinka been lagu been abuurto idinkaa oo kale ma aha tayda oo tiisu waxaynan u ahayn bay leeyihiin tashriicun tashriicuna marka waa khatar qofkaas markuu leeyahy nebigaasaan yidhi macnaheedu waxay tahay waxani waa hala sameeyo sharci ha laga dhigto tashriicuna marka waxaa weeyaan kufri buu galaa uu gaara ayuu gaaraa ayb jumhuurulculamaa laakiin ibnu kaiir iyo kayrkiis waxay ka xikaayoodaan in la ka qaado mustaxilli iyo hayru mustaxilli hadduusan xalaashanin waa dembi aad u weyn hadduu xalaashadana waa gaalnimay dhahayaan calaa kullin marka tashdiid adag baa ku jira meeshan nebigoo marka lagu been abuurta maxay noqon kartaa marka beense maxaa la dhahaa culammadu waxay yidhahdaan been waxaa la yidhaahdaa qofku inuu sheego wax waaqica khilaafsan yani nafsulamriga ama waaqica wax khilaafsan waxyaabaha marka diinta ku saabsan oy dadku ka hadlaanna waa laba nooc akhbaar iyo axkaamda axkaamta iyada waxaa laga yaabaa waddo ijtihaad in lagu gaaro axkaamta marka haddii waddo ijtihaad maadaama lagu gaari karo waxaa la dhihi karaa ninku hadduu waaqicii saxda ahay khilaafo mujtahidna iyo halajar uu leeyahay wa axkaam ah laakiin innaga hadda axkaamtii ka hadli mayna akhbaartii baa waxaan ka hadlayna akhbaarta marka khabarka sidii loo yidhi si aan ahayn hadduu sheega marka waa beentiina ayb macduurna maahanoo hadda marka waxaa weeyaan iyo isagu wuxuu heli karaa inuu iska dhaafo khabarka aanu sheegin ama hadduu ka baqaayo inuu yidhaahdo khabarkan sidii nebiga u yidhi sidaan ma ahayne laakiin macnaheedaasaan anigila noqday iyo wax lamida inuu ku cudur daarta laakiin inuu mar walba yidhaha qaala rasuululahi qaala rasuulullaahi wixii nebigu sidiina aanu dhihin khatar bay tan u noqon kartaa walidaalika culammada asxaabtiiba waxay soo gelin jireen zubayr bnu اlcawaam yaa uu keeni doonaa isaga laftirkiisa yaa waxaa la yidhi axaadiidta badan nebiga maxaa uga wari weysay intaasaa nebiga la socotay markaasuu yidhi wax badanaa nebiga la jiray aad baa noogu dhowaa laakiin waxaan ka cabsaday waxaan maqlay isagoo dhahayo man qaala canii maa lam aqul falyatabowa maqcadahu min annaar taasaa marka ay cabsi gelisay wax la wari waayey marka iyaga xataa waxay islahaayeen wax yar ood beddesho amay wax kaaga yimaadaan nabadgelyaday aadeen marka dhinacooda haddii xadiidka marka uu dad warinaayo maqlo isagoo kalena uu maqlay waa iska dhaafi jireen maxaayle waa mas-uuliyaddiina waa la gutay isaga marka inuu ku dembaabo diyaar uma ahayn culimmadii imaam axmed iyana waxaa laga wariyey inay dhihi jireen xadiidka qofka markuu akhrinaayo waa inuu laxniga iska ilaaliyo ayb sababtoo ah nebigu ma laxnin jirin bay dhaheen waxaan ka baqayaa buu dhihi jiray marka man kadaba calaya mutacamidan inaan galo haddaanan ugu fiirsan inuu laxni markaa qofka ku akhriyo ayb hariibkiisoo la fasiro isaga laftirkiisa waxaan ka baqayaa man kadaba calaya mutacamidan inaan ku dhaco dhihi jiray calaa kullin marka iyagu aaday u waasiciyeen khatarteeda waana ka cabsi jireen dadka hadda marka waxaa dhici karta maalaa yacni inuu ku galo qofka xadiidka halkaanuu soo istaagayaa maalan inuu wacdiyow rabaa ma yaqaano cilmiga axaadiidtii ma yaqaano mas-uuliyaadkaas dad u taagnaan karaa jiro wacdin karo isagaa ka boobaya waa taaganya hadhow marka axaadiidtii nebiga wax uunan dhihin iyo wax mowduuca buu daldalaya qaala rasuululahi qaala rasuululahi muxuu ku noqon karaa khatar buu ku geli karaa maxaa yeelay wax nebigu uunan dhihin baa waa dhahay leedahay maanta dhan haddaad tidhaahdid marka aniguma qasdin mana ogi inuu inuu yidhi baan u malaynayo haddaad tidhaahdidna waxay noqonaysaa marka malahaasi sababo badanood uga baxdaa heli kartaa inaad iska dhaafto min xusni islaami ilmar'i tarkuhu maa laa yacniihi adiga shaygan kuma khuseeyo dadkuu khuseeya ugaan qaala xadaanaa camru bnu cawn qaala abaranaa waxadaanaa musadadun wuxuu idin dhigi qaala abaranaa h qaala akhbaranaa khaalidun xa waxadaanaa musadadun qaala xadaanaa khaalidun almacnaa can bayaani bni bishrin qaala musadadun abu bishr عن وبرة بن عبد عن وبرة بن عبد الرحمن عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير بن حكير ما يمنعك محاك ديدي أن تحدثه إن أتكشى كيسود وحكور ورسد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يحدث عنه أصحابه أصحابتي سيسي وورينا يا نوكلا قال وحاور أما والله لقد كان لي منه وجه النبي حقي ساني وجبا كلها ومنزلة iyo darajo walaakinii samictuhu yaquul laakiin waxaan maqlay isagoo dhahayo man kadaba calaya mutacamidan falyatabawaأ maqcadahu min الnaar ninkii iga been abuurtay isagoo u qasdayo falyatabawaأ maqcadahu min الnaar meeshuu naarta ka geli lahaa ha diyaarsado baabu اlkalaami marka xadiidkanna waa xadiid mutawaatir oo saxaaba aad badan ay wariyeen baabu اlkalaami fii kitaabi اllahi bغayri cilmin baabu bayaani xukm اlkalaami hadalkii xukunkiisa caddayntiisii baab yahay fii kitaab illahi ilaahay kitaabkiisa lagu hadlo bikayri cilmin cilmi la'aan kitaabkii alle tii hadda waxaa idhi warka nebiga middanna waa hadalkii alla wa hadalkii alle cilmi la'aan in lagu hadlo oo yacnii say noqonaysaa marka qur-aankii baa la fasirayaa waxaa lagu fasirayaa muraadkii alla oo aayadda ka laha waxaan hayn waa khatar marka dadku marka labay noqon karaan markaas tafsiirku ila waa ijtihaad in badanoo ka mida ijtihaadun iyuu noqonaya xukunku marka inuu mubadel noqdo inuu muawal noqdo iyo inuu noqdo munazl munazlku waa qofku markuu aayadda iyo xadiidka akhriyo xukun munazl u akhrinaya xukunka mu'awalkaana waa midka ijtihaadka ku imaado qur-aankii baa wax laga istimbaadayaa sunnadii baa wax laga istimbaadayaa waa mu'awal saaxibuhu hadduu ahlu ijtihaad yahay labaa jarama hal ajiro u dhaxeeya jaahilka isagu marka intuu wax sheego qur-aanka wax ka sheego yidhaahdo marka sidan waa xukunkii alla waaye xukunkii rasuulka waaye marka uu yidhaahdo xukmuhu waa mubaddel alxukmu اlmubaddel waana khatar ayb ibnu taymiyana kitaabkan alfurqaan bayna awliya araxmaan wa awliyaa shayطaan ayuu ku sheegay walidaalika wuxuu leeyahay jaahilku markuu axkaamta ridaayo waxaa la dhihi karaa buu leeyahay xukunkiisa uu ridaayo waa xukun mubaddel ah shareecadana marka tabdiil buu ku samaynaya sharciga waxaan ka mid ahayn dadka tashriic ka dhigo bidca ha noqoto ama waxyaabo lamida ha noqdaane waa xukunka iyo waxa ay ku hadlayaan ay sheegayaan waa tabdiil lishariica tabdiilku marka dhinacan keliya kama imaado dadkan qawaaniinta keensaday iyo keliya dhinacooda keliya kama socdeen wuxuu aad ugu badan yahay khatarsanna midda dadka magaca diineed wato ay la imaadaan ayaa ugu daran oo ay leeyihiin iyagoo aan sharciga axkaamtiisa waxba ka aqoonin sharciga ilaahay waa kana ay leeyihiin waa mubadiliin midkan waxaa laga yaabaa inuu isagu tabdiil inuu yidhaahdo waxaan ma sharci allah haddii la su'aalo maya inuu dhahba kan laakiin isagoo wax maskaxdiisa u ka keenay buu sharci alle ku sheegaya qaala xadaanaa cabdullaahi bni muxamed ibni yaxya abu muxamed qaala xadaanaa yacquub bnu isxaaq almuqri wa huwa alxadramiyu yacquub alxadrami weeyaan quraada marka casharada ayuu ka mid yahay قال xدثنا سhayل بن مهrان أخو xزم القطعي qال xdثnا أbو عمران عن جندب qال qاla رsuuل الlh صلى اه علي وسلم mن qاla في kitاaب اللahi ilaahay kitaabkiisa qofkii ka yidhaahda عزa وaجل برa'yihi ra'yigiisa faأصاaba asiiba faqad أkطأa waa gefay markaa qur-aanka ninkii ra'yigiisa ka sheega ra'yigan oo kale marka waxaa lagu xambaaraya ra'yiga aan iجtihaadka ku dhisnayn iبن cabdilbr sidaas uu leeyahay maxaa yeele waxaa sugnaatay masaa'il badan inay saxaabada ra'yigooda ku fadwoodeen ay ku ijtihaadeen ayb isla saxaabada waxaa ka sugnaaday iyagoo ra'yigii wax ka sheegaya marka alra'yu اlmadmuun waalra'yu اlmaxmuud waa kala gedisan yihiin way kala gedisan yihiin labada ra'yi marka midka maxmuudkaa halkan lagu sheegi maayo midka madmuunkaa waa qof jaahila midka ka soo fulo iyo iyo midka yacnii ictiraad sharciga lagu ictiraadayo dartiis ku imaaday iyo waxyaabaha lamidka ra'yiga madmuumka ibnuulqayima iclaamu lmuwaqiciinka dhowr nooc oo ka mida ilaa shan lix meelahaas ayuu ku sheegaa kitaabka iclaamka awalkiisa qofka markaa qur-aankii hadduu ra'yigiisa ku yidhaahdo ra'yi aan markaa bislayn oo aan yacnii saa'iq aan ahayn hadduu asiibo xataa faqad akhطa'a waa gafay maxaa yeele ramyatun min hayri raamin weeyaan ayb diinkana marka kabdhood lagama dhiga karo isnaadka marka xadiidkan waa daciif suhayl ibnu mehraan yaa ku jiro waana suhayl ibn abi xasm abu cimraan aljawni huwa cabdulmalik ibnu xabiib weeyaan abu cimraan kana marka ninkaas waheylkaas baa ku jira dacfi baana ku sugan saasuu daciif ku yahay baabu takriiri اlxadiidi xadiidka celcelintiisa ku celcelintiisa caddaynteediibu u baab yahay yani markaa xadiidka uu sheegaya qofka inuu ku celiyey mar ama laba ama saddex qala xadaanaa musaddu qaala xadaanaa abu cawaanata can cabdilأclى can saciid bni jubayr can ibni cabaas أن النبي sلى الله عليه لي وsلم qاal nbigu waxau yidhi man qaala في الqur'ani qur'aanka qofkii ka yidhaahdo min غayri cilmin cilmi la'aan falyatabawa maqcadahu min annaar naarta meeshuu ku geli lahaa ha ka diyaarsan kan baabkman baabkan uu idiin dhex geliyey xadiidkii hore ku daba qabtay maana hay xadiidkan nusakha qaarkood ma dhigaayo tuxfatulashraafka yaa marka laga sugay xaafid ilmizina wuxuu ishaaray fi riwaayati abilxasan ibn اlcabd in xadiidkan uu ku dhex jiray riwaayat abilxasan ibn اlcabd can abi daawuud abi daawuud ruwaaddiisa waaye riwaayadaas baa xadiidkan lagu dhex sheegay kuwa kale kuma jira قال xdثna cمر بن marزوq qال أخبرna شhuعبة عن أbي caقيل hاشhiم بن بiلاal عan saaبق بن nاaجyة عan أbي سلام عan رaجuل hdم النبيa slى الlaه عليه لي وsلم nin nebiga u khidmeeyey أن النبيa slى الlaه عليه لي وsلم nebiga kaana wuxuu aha buu yihi إida xadaثa xadيiثا xadيiث hadduu sheego acaadahu ثaلaaثa maraatin saddex jeer buu ku celinaya yani si loo fahmo saddex jeer ayuu ku celinaya isnaadkan marka saabiq ibnu naajiya ayaa ku jiro isaguna marka nooc jahaala ayaa ku sugan laakiin xadiidka riwaayaad kale ayuu ku yimid nebigu markuu waa wax salaamayey markuu hadlayaba in saddex jeer ku celin jiray baabun fii sardi اlxadiidi xadiidka boobsiintiisa in warka yani laysku dabataxo oo la boobsiiyo waxa ku soo arooray caddaynteediibu baabyahay قال xdثna محمد بن منصور الطuuسي qال xadثna سفyان بن عyayنة عن الزهري عن cuروةa qاaل jaلس أbو هurayرaةa ayaa fadhiistay إilىa جنبi xujرaةi caaئiشhaةa caaئiشha qolkeeda geeskiisa ayuu fadhiistay wahiya tusلي iyadoo tukanaysa faجacala yaquل wuxuu gudagalay inuu dhahayo اsmacيi yaa rabaةa الxujرة qolkan mid u saaxiibta ahay maqل maratayn laba jeer qaala waxa uu yidhi falamaa qadت صaلاataha markay dhammaysay salaadeedii qaalat waxay tidhi alaa tacjabu ilaa haada wa xadiiihi miyaadan la yaabaynin kan iyo xadiidkiisa in kaana rasuulu lahi sal l slam in hushaaniya kaana rasuulu lahi sal slam nebigu wuxuu ahaa layuxadiثu اlxadiiثa xadiidka inuu sheegayo low shaaa alcaaddu midka tirinaayo hadduu doono an yuqsiyahu inuu tiriyo axsaahu waa koobaye nebiga hadal kala dhigdhigan buu hadalkiisu waa kala dhigdhignaa hadduu qof u tirinaayo waa tirin karay inta kelmadooda uu ku hadlay waa la tirin karay isaga marka ma boobsiin jirino warkiisu waa war muratab oo saarsaaran oo kala dhigdhigan ayuu ahaa si loo fahmo maxalushaahidkana marka taasu qaala xadaثna sulaymaan bnu daawuud almahriyu qaala akhbarana bnu wahbin qaala akhbaranii yuunus can ibni shihaab ana curwata bna الzubayr xadaahu ana caaئiشhaةa zawja الnabiy salى اllahu عalيh ali wasalam qaalat waxa ay tihi alaa yucjibuka abu hurayra abu hurayra miyaanu ku cajab gelinaynin jaa waa yimid fajalasa wuu fadhiistay ilaa jaanibi xujratii qolkayga geeskiisa ayuu fadhiistay dhinaciisa yuxadiثu can rasuulillahi sala اllahu alayh ali wasalam isagoo nebiga ka xadiid ka warinaayo ka sheegaayo yusmicunii daalika oo imaqashiinayo wa kuntu anna waxaan ahaa usabixu inaan sunnaysanayey faqaama waa istaagay qabla an aqdiya intaanan dhammaysanin subxatii sunnadeyda intaanan sunnadii dhammaynin buu meeshii ka kacay walow adraktuhu haddaan gaari lahaa la radadtu calayhi waan radin lahaayo waa ku celin lahaa ina rasuula اllahi sal ا slam rasuulka lam yakun ma unan ahayn yasrudu اlxadiiثa sardakum yasrudu inuu taxayaa alxadiiثa xadiidka sardakum ka sardikum saaad idinka u taxdaanood u boobsiinaysaan nebiga uma boobsiin jirin baabu الtawaqi fi اlfutyaa baabu tawaqi baabu bayaani tawaqi ka dhowrsi laga dhowrsanaya caddaynteediibu u baabaya fi lfutyaa fatwada yani fatwada in laga dhowrsado aad layskaga ilaaliyo ayb fatwadana marka waxay tahay alikhbaaru can اlxukmi الsharciyi biduuni ilzaamin xukunkii sharciga ahaa ee laga warramo ilzaam la'aan ilzaam hadduu ku jirana qadaa la dhaha qaala xadaanaa marka walidaalika ninka muftigaa waa nin yukhbiru can shaaric shaaricu wax ka sheegaya walidaalika isaga marka waxaa loo shardiyaa wixii cadaalad iyo waxa dhan waa loo shardiya baynamaa xaakimkaana cadaalad iyo loo shardinayninqaala xadaanaa ibraahimu bnu muusa alraasiyu qaala xadaanaa ciisa can اlawsaaciyi can cabd illaahi bni sacdi can الsunaabixiy can mucaawiyata ana اnebiya salى اllahu alayh ali wasalam nebigu nahaa wuxuu reebay can اlghuluطaati masaa-isha aad adag khuluuaad waxaa kaloo lagu fasiray waxyaabaha aan weli dhicin waxa aan weli dhicin oo laisweydiiyo hadday taas dhacda ka warran hadday taas dhimaada ka warran saan hadday dhici lahayd ka warran xadiidkan marka isnaadkiisa dacfi baa ku jiro cabdullaahi ibnu sacad jahaalaa ku sugan ibnu cabdilbar jaamicu bayaan ilcilmi wa fadlihi buu xadiidkan ku wariyey wuxuu yidhi fasarahu lawsaaciyu awsaaci baa fasiray qaala waxa uu yidhi yacni sicaaba almasaa'il masaaisha aad adag xadiid kaleu marka dabageliyey oo sahl ibnu sacad uu warinayo lacana rasuulu llahi sal ly slam almasaa'ila wacaabahaa dhahay nebigu wuxuu lacnaday su'aalaha badan waana ceebeeyey aahaar badan buu marka saxaabada ka wariyey kadib oo ay reebayaan masaa-isha noocan oo kale waxaan weli dhicin oo cumar baa waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray mas'ale aan dhicin baa la su'aalay markaasuu yidhi markay timaado ayaa alla wuxuu u abuuri doonaa dadka jawaabi karo naga dhaaf guuriwax hadda taagan un keliya su'aal waa waxyaabaha marka xawaashidan dambe ka buuxaba kutubahan fiqhiga xawaashida dambaa waxyaabaha ka buuxo waayo iska qaarkood caqliyaad iskaga dhisan yihiin ayb markaasay maanta dhan isbushinayaan caqliyaad maanta dhan caqliyaad bay isku naqnaqdinayaan mana loo baahnaaba laga yaaba qaala xadaana alxasan bnu caliyin qaala xadaana abu cabdiraxmaan almuqri qال xdثna سcيid yعن بن أbي أyوب عن bكر بن cمr عن مسلم بن يسار أbي cثمان عن أbي هريرةa qال qاla رasuul الlah صلى اه sلم nbgu waxau yihi man uftiya qofkii marka la fadwo weydiiyo man mxuu idin dhihi meeshaas man aftaa man aftaa qofkii fadwoodo man uftiya qofkii marka mufti laga yeelo markaasu wuxuu yhi xaaw xadaثna sulaymaan bnu daawuud qaala akhbarana bnu wahbin qaala xadaanii yaxya bnu ayuub can bakri bni camrin can camri bni abi nucaymata can abi cuثmaan aطunbudiy radiici cabdilmalik bni marwaan qaal samictu abaa hurayrata yaquulu qaala rasuulu اlahi salى اllahu عalيh ali wasalam man uftiya bigayri cilmin qofkii loo jawaabo bigayri cilmin cilmi la'aan qofkii loo jawaabo kaana imuhu dembigiisu wuxuu ahaanaya calaa man aftaahu kanu jawaabay korkiisa zaada sulaymaanu اlmahriyu fii xadiiثihi waman ashaara calىa akhiihi biamrin qofkii walaalkii u ishaara arrin yaclamu uu ogyahay ana rushda hanuunka iyo maslaxada fii hayrihi arrinkaa hayrkiisa inay ku dhex jirto faqad khaanahu waa khiyaano yanii nin walaalkii u ishaaro arrin uu og yahay hanuunku inuunan sidaa ahayn maslaxadu sidaa inaynan ahayn isagoo og sidii maslaxada maaha si kale u tilmaamo wuu khiyaanay yani waxa laysku khiyaanana diintaa ugu daran waxaad ogtahay inaynan diin ahayn markaa qofka ugu jawaabtid diin waad khiyaantay marka wahada lafdu sulaymaan kanuu keenay marka abu daawuud fadwada in layska dhowro wax badan baa ku soo arooray oo tahabut badan laga sameeyo ibnulqayim iclaamkuu meelo badan ku dhigaa qur-aankuna aaday ugu badan tahay oo maxaa yeele fatwadu haddaynan xaqa waafaqin ama aynan shuruuddeeda ku soo bixin waxaa dhici karto waxay noqonaysaa qowlun cala allahi bilaa cilmin waana khatar qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wamaa baطan wاlidma wاlbagya bigayri اlxaqi waan tushrikuu biاllahi maa lam yunazil bihi sulطaana waan taquluu cala اllahi maa laa taclamuun xudayfat bnuulyamaan baa isa waxaa laga wariyey inuu yidhi saddex qof baa fadwooto nin waa xaakim qaadi baa laga dhigay ama waa xaakim oo ku qasban yahay fatwadii ninna waxa uu yidhi waxaa weeyaan nin ay ka maarmi weysay ayb oo cilmigeedai waxeeda leh ninka saddexaadna wuxuu yidhi waa nin axmaq ah oo isaga qaar iska tuur ku jira oo iska jawaabaya saddexdaas labada hore wuxuu yidhi xaakimna maahi qofkeedana ma ahi marka laa uriidu an akuuna aalia nin axmaq oo iska jawaabana inaan noqdo ma rabo saasoo kale waxaa dhici jirta inay aad fataawadooda marka aad u soo wareegto iyagoo badan saxaabada inta la weydiiyey ninbaa ninba nin u dhiibo mid walbaa uu jeclaado ka kale inuu ka kaafiyo waana mansab marka aad u daran waa fatwada waa darajo mansab khatar ah lianna almufti yuwaqicu can rabbi اlcaalamiin baabu karaahiyati manci اlcilmi cilmiga mancintiisa cidda la nacay caddaynteediibu u baab yahay qaala xadaanaa muusa bn ismaaciil qaala xadaanaa xamaadu qaala akhbaranaa caliy bn اlxakam can caطaa can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lahi sal slm man su'ila can cilmin cilmi qofkii la weydiiyey fakatamahu qariyey aljamahu اllaahu ilaahay wuxuu ku xakamaynayaa bilijaamin xakamo min naari naar yowma alqiyaamati waa cilmi markaas baahi loo qabo markuu qariyo wax maslaxaa uu u qarinayana ma jirto mafsado uu ka baqayana ma jirto waa insaan lagu xambaaro ilaa haddii kale mararka qaar baa cilmiga qarintiisu uu noqdaa maslaxa ay ku jirtaa walidaalika bukhaari cilmiga qarintiisa markuu baabaystay kitaabuulcilmi aharkii cali buu sheegay nebigiiscali uu yidhi khaatibu nnaasa biqadri cuquulihim dadku waxay garanayaan intay garanayaan kula khitaaba aturiiduuna an yukadaba allaahu warasuuluhu alle rasuul in la beeniye miyaa rabtaa masale qofkii uusan aqoonin maalan oo min daqaa'iqi masaa'il asmaa sifaat oo kale haddaad nin iska reer baadiya ama aan waxba ogeyn ula tagto markiiba wuxuu ku soo boodayaa war waxaas ma jiraanuu ku dhahaya wax jira ma aha waxaas qofkii marka wax xaq ah oo sugan inuu inkiraa laga yaaba taas waa midda laga cabsanayo intuu gaarsiisan yahay un marka in loo sheego iimaanka mujmalkaa loo sheego wixii kale salaaddii la faro wamaa ilaa daalika wixii markaa yowmiyaadkiisa looga rabo furudulacyaanka kuwa in laga baro towxiidka inta uu towxiidkiisa ugu saxmayo in laga baro amaa daqiiqu lmasaa'il haddaad dhex gelisid masaa-isha towxiidka laftirkooda masaa'il daqiiqaa ku jirta inaad ku lugoysa marka maaha qaar ay culimmadii waaweyneydba ku tiriyeen baa ku jira min fuduuli اlkalaam maanta dhan haddii laga hadlo iimaanku makhluuq miya mase makhluuq maahan hal iliimaanu makhluuqun ama hayru makhluuq adaad maanta dhan marka wax ka bixiso yani qofka ku wareeraya waxyaabaha marka usuushooda loo sheegaa dadka furuucdooda hoose waagu cilmi u yeesha iska gaaro towxiidul asmaa wa sifaat oo kale si guudaa loogu sheegi karaa oo laysa ka milihi shay-un wahuwa samiiculbasiir a loogu sheega wax kastoo ilaahay lagu magacaabo oo isku magacaabay wax walboo lagu til oo alla uu isku tilmaamay ama nebigiisa ku tilmaamay waa la rumeeyaa waxaa laga ilaaliyaa tashbiih iyo tacdiil iyo takyiif tamhiil yacni waxyaabahaasaa loo sheegayaa bis tafaasiisheeda iyada isaga markuu gaaro hadduu doona iska gaaro intaas iimaankiisu waa ku badbaadaya isagana waxyaabaha kalena fidradiisaaba u taqriirinaysa cilmiga marka waxyaabaha lagu qariyo waxaa ka mid a masaa'il jirto oo waxaa dhici karta marka in meelaha qaar haddii lagu sheego dhibaato ay ka dhacaysa salafkii anas ibnu maalig way dhibsadeen inuu xajaaj agtiisa ku sheego xadiidkii curaniyiinta curaniyiinta nebiga waa kii markay qowsaarkii nebiga dileen oo ay xoolihii qaateen waa kii markii lasoo qabtay waa tii indhahana masaamiir kulul laga geliyey dhagaxda madmadow kulaylkoodana xabadka loo dhigay oon iyo haraad marka ay u dhinteen qisadaas marka adagoo kale marka xajaaj lagu ag sheego isagu wuxuu uga faa'iidaysanaya dilkiisa qaldan wuxuu leeya nebigaaba saas waxuu dili jiray ani xaggeen joogaa buu leeyahay maanaaba heerkaas gaaray buu dhahaya marka nin safaaq oo si xun waxu dilo haddaad yacnii axaadiistaas uga sheekayso waa sii dhuminaysaa u naco in laga qariyaasha ayay keenaysaa imaamu maalig masaa-isha dadku ay ku fidnoobi karaan ay dhici karto yacnii min daqaa'iqi asmaa sifaat ah caamada in loo lagala hadlo ma jeclaa jirin si guud in loogu sheego bis ayb marka way badan tahay taas oo kale marka qofku marka cilmiga wow uu sheegaayo inuu fiiriyo yacnii maxaa maslaxoo ka xasilaya maxaase mafsado ka imaan karo ayb haddii marka uu mafsado arko waa iska dhaafi karo waa dayn kara mana soo gelaayo hadda xadiidkan ma soo gelaayo ilaa maslaxu u qariyey isaga baabu fadli nashri اlcilmi cilmiga faafintiisa fadligiisa cadayntiisiibu u baab yahay cilmiga in la nashriyo qaala xadaثna زuhayr bnu xarbin وcثmaan bnu abi shayba qaala xadaثna jariir can اlacmash can cabdاllahi bni cabdillaahi can saciid bni jubayr can ibni cabaasin qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه ali wasalam tasmacuuna waad maqlaysaan wayusmacu minkum idinkana waa laydinka maqlayaa wayusmacu miman yasmacu minkum kuwa idinka idinka maqlayna waa laga dhegaysanaya marka cilmiga hala faafiya waay marka taa macnaheedu oo sidaas marka faafintaasu cilmiga ayuu ku hirgelaya qaala xadaثna musadadun qaala xadaثna yaxya can shucba qaala xadaثanii cumar bnu sulaymaan min waladi cumar bni الkhaطaab can cabdiraxmaan bni aban can abihi can zayd bni haabit qaala samictu rasuul اllahi sal l slm yaquul nebigoo dhahayaan maqlay nadar allahu mra'an qof allah iftiimiyo samica minaa inagana maqlay xagga yaga xadiian xadiid ka maqlay faxafidahu xifdiyey xataa yuballigahu intuu ka gaarsiiyey dadka ka gudbiyey faruba xaamili fiqhin mid fiqhi xambaarsan yaa jiri karo ama badan ilaa man u xambaarsan qof huwa isaguba afqahu minhu ka fiqhi badan nin fiqhi xambaarsanoo nin ka fiqhi badan u xambaarsan baa laga yaabaa in la helo waruba xaamili fiqhin laysa bifaqiihin mid fiqhi xambaarsan badana yani yaa dhici karto oo aan faqiih ahayn aayaad iyo axaadiid iyo hayaa uu xafidsan yahay waa fiqhi laakiin isagu faqiih maahan kama faa'iidaysan karo ninka uu baraa laga yaabaa marka inuu faqiih noqdo ka faa'iidaysto tan marka waxayna tusaysaa culimmada islaamka inay laba u qaybsamaan qayb iyagu marka waxaa weeyaan xufaadul ahar aahaarta xifdisay dadka iyadoo aahaartiio nadiif ah u ilaalisay u xifdiyeen guteen dadka u guteen iyo qolo iyagu marka waxaa weeyaan aahaartii faham ilaahay u siiyeyo addawaadkii iyo waxay ku fahmi lahaayeen ayuu baray dad labada laysugu darayna waa jiri karaan sida fuqahaau ahlilxadiid oo kale culamada qaarkood waxay wariyeen imaamu shaafici inuu ciraaq yimid laba madrase iyadoo ay ka jirta madrasatu ahli الra'yi oo ayaga fuqaha isku haysto iyo madraso xadiidka xifdisan laakiin aan axkaam ka istimbaadi karin qofka marka mas'alo loo keeno la weydiiyo mas'aladii ma jawaabi karo haddii laakiin xadiidkeeda la xasuusiyo haddii yacni marka mas'aladii loo kala dhigdhigo xadiidkeeda la sheego waxaa laga yaabaa shan dariiq toban dariiq inuu ku xafidsan yahay ayb waana dhici jirtay khadiibulbaqhdaadi kitaab uu qorayoo nasiixatu annasiixa ilaa ahli اlxadiid la yidhaahdo yuu ku sheegaa ibnu cabdilbarna jaamicu bayaanilcilmi wafadlihi waa ku sheegaa markaa imaamu shaafici markuu yimid waa islacnadii jireen labadaas madraso marka aad bay isku rafaadsanaayeen waan isradi jireen markii dambe imaamu shaafici waata meesha looga codsaday usuululfiqhiga inuu qoro cabdiraxmaan ibnu mahdi ayaa ka codsaday usuululfiqhi buu qoray marka risaalada qadiimka ahayd buu qoray risaaladaa markuu dhigayoo caamkii iyo khaaskii iyo mudlaqii iyo muqayadkii iyo nusuustii isticmaalay ayaa dadkii ahlu xadiidka ahaa garabuu u noqday nimankii ahlura'yiga marka gees baa loo riixay ayb ahlulxadiidkana marka minno fara badanuu ku yeeshay imaamu shaafici walidaalika meeshaas baa waxaa looga bixiyey naasiru sunnati waalxadiid sunnada iyo xadiidka kii u gargaaray imaam axmed baana laqabkaasi dhihi jiray imaam axmed ibnu xambal ayb isagaa waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray naasikh iyo mansuukh caam iyo khaas muطlaq iyo muqayad maanan aqoonin xataa jaalisna shaaficiya intaan imaamu shaafici kala fadhiisannay marka waxaa dhici karta qof marka inuu xadiidka xafido qur-aanka inuu xafido qof faqiiha uu u gudbiye markaas qur-aankii uu baro xadiidkiibuu yanii xafidsiinaya u gudbinayaa kaas baa marka xadiidkii iyo aayadii buu ku tasarufaya marka axkaam buu ka soo bixinayaa waa dhacdaa marka taasaa laga wadaa marka macnuhu sidaas ayb faruba xaamili fiqhin marka labada daalibucilmiga inuu labadaba ku dadaalo waa khaasatan qof dad qofka sunnada sheeganaya oo isaga sunnada isxijinaya oo ama ku dadaalayo oo sunnada inuu ku dadaalo rabo oo manhajkii salafka inuu muujiyo rabo laabudda inuu marka yacni qof fiqiga yaqaano faham leh inuu yahay waa daruuri haddii kale waxaa weeyaan mid aan waxba ka ba'an naqli iyo afar iyo midna aan haynin ayaa intuu laba mas'ale iskugu dhiibo ayuu isku dhex yaacayaan lidaalika marka waa ku waa ku jeesjeesaayeen hadhow walidaalika khadiib risaaladaas wuxuuba u alifay dadka xadiidka xifdinaayo ama cinaayada siiyo inay bartaan fiqiga hadda waxaad arkaya yani masaa'il-aad basiid oo fiqhi ah yaa qof la weydiinaya laga yaaba mathaabata qof kitaab akhriyey inuu yahay muddo dheer kitaaba iyo tafsiir wax akhrinayay absad mas'ala laga yaaba in la weydiiyo mukhtasaraadka ku taalo fiqiga maka jawaabi kara xadiid mas'aladii toos u sheegeen asagu ma yaqaano de fiqhina awalownan baranin maxaa imaanaya marka mutaxayir inuu iska ahaado kii marka fiqiga xoogaa soo bartay iyo mukhtasaraadkan ka warqabiya xawaashida waa ku qoslayaa marka ninkan xadiiuu sheegaya xadiidku aawayuu ku leeyahay waxaa laga yaaba inuu xadiidku u gafaba isaga laftirkiisa laakiin xadiidkii iyo fiqigii marka laysku daro wax badan baa soo baxaya qof usuulka inuu wax ka yaqaano ka warqabo waxyaabahan kale ka warqabo aaday daruuri u tahay قال xdثna سacيid بن maنsوuر qال xadثna cabdالعaزيiز بن أbي xاaزم عan أbيه عan سهل yعnي بn سacd عan النبي slى الlه عليه لي وsلم qاal والlahi لأn يuhdىa bhudaaka hanuunkaaga in lagu hanuuno لأn يuhdىa rajul nin in la hanuuniyo bihudaaka adiga hanuunkaaga lagu hanuuniyo sababtiisa ninkaasoo waaxidun hal ah yaa khayru laka adiga kuu khayr badan min xumri الnacami nicmoolayda xoolaha kuwada gudguduudan min xumri الnacami miimka marka waa biiskaani اlmiim waa reeban yahay waa jamcu axmar axmar xumrun ayaa lagu jamcinaya miimka marka haddii la godo xumur la yidhaahdana muxuu noqonayaa jamcu ximaar ujeedkuna ma ahankaas baabun daa kani baabun baab weyaan alxadiiu can bani israa'iil sheekada reer bani israa'iil laga xadiido xaggooda reer bani israa'iil sheekadooda laga sheekeeyo qaala xadaثna abu bakr bn abi shayba qaala xadaثna caliy bni mushir can muxamed bni camri can abi salamata can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اlah sal slam xadiثuu can bani israa'iila walaa xaraj reer bani israa'iil ka sheekeeye walaa xaraja wax dembiyana korkiinu ma ahaanin marka ka sheekeeye maxaa laga wada allaana waxay sheegeen iska sheegamaya beenba ha ahaatee sidaas ma ahan imaamu shaafici baa fasiray xadiidkaana wuxuu ku sharxay wuxuu yidhi qaala shaaficiyu min almacluumi ana الnabiya salى اllahu عalيyه ali wasalama waxaa la ogsoon yahay nebigu laa yujiizu inuunan bannaynaynin ataxaduثa bilkadib been in lagu sheekeeya nebigu inuusan bannaynaynin waa la ogyahay falmacnaa marka macnuhu waxaa weeyaan xadiثuu can bani israa'iila reer bani israa'iil xaggooda wax ka sheega bimaa laa taclamuuna kadibahu waxa aydnan ogayn beentooda shayga haddaad og tihiin inuu been yahay ha ka sheegina marka wixii aydnan beentooda ogayn laakiin iskaga sheekeeya wa amaa maa tajuusuunahu falaa xaraja calaykum fi taxadufi bihi canhum laakiin waxa aad is leedihiin waa dhici kartaa inay been ku sheegaan mana dhici karto iska sheega taasoo kale maxaa yeele waa asxaabu cajaa'ib iyo imaam maaligna xadiidka wuxuu ku fasiray almuraadu jawaazu اtaxaduثi canhum bima kaana min amrin xasanin ama maa culima kadibuhu falaa buu yidhi imaam maali wixii beentooda la ogaado maya labadaa tafsiir baa marka xadiidkan lagu fasiraya saasaana fiican ibnu xajar marka fatxulbaariga juska lixaad ayuu ku sheegay baabu maa dukira can bani israa'iil xadiidkan sharaxaad kalena waa ka bixiyey laakiin labadan sharax baa ugu roon قال xdثna محمد بن المثنى qال xadثna معاaذ qال xadثnii أbي عن qتاadة عن أbي xasاan عن cabدالله بن cمر qال kاna نبي الlahi صلى اه علي sسلم يxadiثuna can بني إسراaئيل wax nooga sheegi jiray xatىa يصبح intuu ka waaberiisto maa yaquumu إila إilىa cudmi salaaةin ma uunan kacaynin ilaa salaad weynaanteed maahane wax kale uga kacaynin salaad weyn ayuu ka wadaa salaad faradona ka wada ayuu u kacaayay baabun fii طalabi اlcilmi ligayr اllaahi caزa wajala ilaahay hayrkii dartii oo cilmi lagu dalbo fii طalabi اlcilmi cilmigii dalbitaankiisa ligayr اllaahi ilaahay waxaan ahayn loo dalbo cilmiga qaala xadaanaa abu bakr bn abi shaybata qaala xadaanaa surayj bnu nucmaan qaala xadaanaa fulayxun can abi طuwaalata cabdillaahi bni cabdiraxmaan ibni macmar alansaariy can saciid bni yasaar can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lah sal slam man tacallama cilman mima yubtagىa bihi wajhu اllahi caza wajalla qofkii barto cilmi wax alla wejigiisa lagu raadiye caza wajalla laa yatacallamuhu uusan baranaynin xaal uunan baranaynin ilaa liyusiiba bihi si uu ugu helo caradan dhaldhalaal oo min adunyaa adunyaa lam yajid kaasi ma helo carfa aljannati jannada carafteeda yowma alqiyaama yacnii riixaha marka cilmiga in loo barto yacnii ligayr illaah in loo barto ma wanaagsana waa khatar cmuumu qowlihi tacala man kana yuriidu اlxayaaةa اdunya waziinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha whm fiiha laa yubkhasuun ulaa'ika aladiina laysa lahum fi اlaakhirati ila اnnaar ayuu soo gelayaa waana waxaa cilmiguna wuxuu ka mid yahay طalabu اlcilmi waa cibaada cibaadaduna niyay u baahan tahay baabun fi اlqasasi baabun ay hada kani baabun baab weyaan fi اlqasasi wacdiga qisooyinka iyo wacdiyaalka yaa marka qaas noqon karo dadka ku sheegi karo wacdin kara waxyaabaha ku tacala قال xدثنا محموd بن khالد قال xdثna أbو mshر قال xdثnي عباad بن عباad الkhواص عن يحيى بن أbي cمر السyباني عن cمر بن cبداللaه السyباني عن cوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رsuل الlه صلى اه سلم يقول نبgaan mqلe oo dhahaya laa yqصu ma qisoodo n ma wacdiyo إlا أmيiru أmيir أو mamuuru ama nin أmيirku soo أمray maahan أو مkhtaal ama mid istustusaaya dadka maaha waaqaca marka nebigu wuxuu ka warramaa jira qofka qisaynaya waa amiir ama nin amiir magacaabayoo dadku wacdi yidhi ow mukhtaalun ama mid faajeertamayo yacnii istustus ay uga caddahay wuxuu leeyahay alqasasna waxaa loo jeedaa marka ataxadud yani xadiid sheegidda wacdigana waa loo isticmaalaa nahyina maahane waa ihbaaru can اlwaaqic ee shay hadda layska reebay hadda maaha qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa jacfar bnu sulaymaan can اlmucalla bni ziyaadi can اlcalaaءi bni bashiir almusaniy can abi sidiiq annaaji can abi saciidin اlkhudriyi qaala jalastu fii cisaabatin min ducafaaءi اlmuhaajiriin baan la fadhiistay jamaaco oo muhaajiriinta ducafadooda waina bacdahum qaarkoodna la yastatiru bibacdin qaarka kale oo isku asturayo min alcuryi qaawanaan darteed iyagoo qaarkood qaarka kale isku qarqarinaya dhar fiican aynan wadanin wa qaari'un qaarina yaqra'u calaynaa dusheenna uu ku akhrinayo qur-aanka saxaabada marka iyaga qofaa qur-aanka akhrin jire oo dhegaysan jirin id jaءa rasuulullaahi baa yimid sala اllahu alayh ali wasalam faqaama calaynaa waa istaagay korkaanu istaagay falamaa qaama rasuulullahi sal l slam nebigu markuu kacay sakata alqaari'u qaarigii marka waa aamusay fasallama wuu salaamay nebiga waana salaamay uma qaala wuxuu yidhi maa kuntum tasnacuun maxaad samaynayseen qulnaa yaa rasuula allah kaana qaari'un lanaa qaari annaga aan noo sugnaadaa yaqra'u calaynaa dusheenna ku akhrinayay fakunnaa nastamicu waxaan dhegaysanaynay ilaa kitaabillahi caza wajalla qaala faqaala rasuulu lah sal l slam alxamdu lilaahi aladii jacala min ummatii allah mahadle allii ummaddayda ka yeelay man qof umirtu lay faray an asbira nafsii nafsadayda inaan xabiso macahum iyaga macoodaan ku xabiso wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi dadkii la yidhi qaala fajalasa rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu fadhiistay wastanaa dhexdeenna liyacdila binafsihi fiina si uu nafsaddiisa noola ekeeyo innaga dhexdeenna oo yacnii mid kastoo annaga naga mida si uunan uga fogaanin isku meel inuu noo jiro uma qaala biyadihi haakadaa gacantiisii buu sidan ku yidhi fataxallaquu xalqay sameeyeen wabarazat wujuuhuhum lahu wejiyaalkiisii baa isaga u soo muuqday qaala famaa ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalam maanan arkin carafa minhum axada hayrii ayb qof inuu ka aqoonsaday aniga aan ahayn faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalam nebigu waxau yidhi abshiruu yaa macshara sacaaliiki اlmuhaajiriin muhaajiriinta fuqaradeeda ay bishaaraysta binnuuri taami ku bishaaraysta nuur dhammaystiran yowma alqiyaamati tadkhuluuna aljannata jannadaad gelaysaan qabla akhniyaa innaasi dadka kuwooda hodankaa ka hor binisfi yowmin maalin barkeed maalin aakhiraw wadaaka hamsumi'ati sana waa shan boqoloo sano maalinta barkeedna isnaadkiisa dacfi baa ku jiro calaa ibnu bashiir baa ku jiro abuidiiq annaaji abu sidiiq annaajina waa bakr bnu camrin waa ninka marka calaa ibnu bashiir oo jahaala ku sugantaha ku jiro qaala xadaanaa moxamed bn اlmuhanى qaala xadaanii cabdusalaam yacni bna muطahar abu dafar qaala xadaanaa muusa bnu khalafin alcamiy ayb can qataadata can anas bni maalik qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayه ali wasalam laan aqcuda inaan fadhiisto maca qowmin qolo yadkuruuna allaha alla xusaayaan min salaati اlghadaati salaada subax laga bilaabo xataa tadluca shamsu intay qoraxda ka dhacda axabu ilaya la ii jacayl badan yahay min an uctiqa arbacatan afar inaan xoreeyo min waladi ismaaciil wala an aqcuda maca qowmin qolo inaan la fadhiisto yadkuruuna allaha alla xusayaan min salaati اlcasri laga bilaabo ilaa an taqruba shamsu qoraxda intay ka dhacdo yaa axabu ilaya la ii jacayl badan yahay min an uctiqa arbacatan afar inaan xoreeyo macnaha marka waxaa weeyaan dikriga la sheegayo mucaad ibnu jabal wuxuu ku sheegay majaalis اdikri majaalis اlxalaali wاlxaraam majaalista xalaasha xaaraanta laysku baro qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa xafs bnu khiyaas can اlacmash can ibraahiima can cabiida can cabdillaahi qaala qaala lii rasuulu اllahi salى اllahu عalيه ali wasalama iqra calaya suuraة الnisaa igu akhri qaala qultu waxaan idhi aqra'u calayka wacalayka unzil ma dushaadaan ku akhriyaa adoo lagugu soo dejiye korkaaga lagu soo dejiyey qaala innii uxibu waxaan jeclahay an asmacahu min hayrii hayrkay inaan ka maqlo qaala faqara'tu calayhi waan ku akhriyey korkiisa xataa ida intahaytu markaan gaaray ilaa qowlihi fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiid wa ji'naa bika calaa haa'ulaa'i shahiida meeshaa markaan gaaray farafactu ra'sii madaxaygan kor u qaaday faidaa caynaahu labadiisa indhood waaba iyaga oo tahmulaani ay markaa oynayaan labadiisa indhood waaba iyagoo markaa ay oynayaan ay shubmaayaan dhaadanayaan aakhiru kitaabi اlcilmi